wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed mudane nuur sido baaba ayaa magaalada baydhabo ka dahafuray tobabar ku saabsan xalinta khilaafaadka waxaa ka qayb galay furitaanka tobabarka wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo haweenka magaalada baydhabo mudane nuur sido baaba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarka wuxuu ka hadlayaa xoojinta kaalinta culimmada ay ku leedahay iyo haweenka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka sidaan ognahay runtii kaalimaha ay leeyihiin haweenka waxaa liid u ah wasaaradda haweenka oo maanta ay joogto oo ah hooyooyinka hooyadood wasiiradda haweenkayaa joogta culimaa u diinkana waxaa jooga aabayaashoodii oo annaga ah wasaaraddii awqaafta iyo arrimaha diinta dhammaan marka dowlad dhis iyo dal dhis markii la yidhaahdo muhiimadda ay ka leeyihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maanta ma qeexaysee diinteenna suubana qeexday maxaan ku yidhahdaa doorka ay haweenku leeyihiin haweenku maaha doorkooda haween la xaqiri karo door la xaqiri kara ma aha ayaga way doodaan waxaan rabnaa maanta inaan dareensiino wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta inay ku garab tahay haweenka soomaaliyeed khaasatan kuwa deegaanadan koonfur galbeed wasaaradda haweenka iyo wasaaradda awqaaftana inay iskaashan doonaan ay garab buuxa u yihiin inaan maaragtay lagu samaynin haweenka heebsooc lagu ekeynin keliyaha inay guryaha ku ekaadaan insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay furitaanka tobabarka ayaa bogaadiyey wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed haweenweynaha soomaaliyeed gaar ahaan haweenka koonfur galbeedna way ogtiina in mar walba iyo nheelinin nabadeynta iyo horumarka iyo caafimaadka iyo waxbarashada in markastiyo nduubinin iyo markhaati lakuwadeeyo ka wasaarad ahaanna way diyaaranaynaa in culimaadudiinka iyo bulshada qaybo kala duwan yoo la shaqeeyaan haweenka waana garab istaagana way mahadnagay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafka oo barnaamijkun ha agaasimi wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha runtii doorka wasiir nuur sidow baaba usleeyey door la xaqiro korma ah wasaaradda hortiis yacni magac ahaan an noolayta an roogtay laakiin wasaarad nooloog oo muuqata mahayna wasiir dadaalada aduwadda isku xirka culimaadudiinka iyo dhallinyarada iyo haweenka kii bogaadiyaan waana kiinkama hadnagaan saas ayay isku dhex jiraan haweenka iyo culimmadii iyo mataqaanaa odayaasha odayga lagama maarmo haween lagama maarmo dhallinyaro lagama maarmo runtii nin walbo doorka uu leeyahay wuu yaqaanaa xalinta khilaafaadka xambaliyo iyo bogaadin u dirayaa wasaaradda diinta awqaafta runtii oo mataqaanaa kulankan aad u qiimaha badan ay uga casuuntay aada u bogaadinayaa mahadcelin gaar ah sababtoo ah barnaamijka wasaaradda cadaaladda amniga ay waday hore usii waday oo bil walba ay qabato oo ayadana qayb ka mid ah waay tan si mataqaanaa wasiirka oo u xasuusiyo doorka ay ku leeyihiin culummada iyo odayaasha iyo haweenka xalinta khilaafaadka runtii magaaladan baydhabo inta degmo inta xaafadood tobanka xaafadood ayaa waxaan ku leenahay mina hal qof aan ku leenahay si ay u xaliyaan wax walba oo mataqaanaya maxkamadda uusan gaarin heer maxkamadda duu gaar maxkamadda la geenayaa laakiin wixii hoor oo maxkamadda gaarin oo hoose ah waxay ku xaliyaan xaafadooda ay ku xaliyaan macnaa haweenkana waa door bay sida hadda la sheegay waa doorka ugu muhiimsana ayay leeyihiin hadday noqon lahayd si hoose isi koray wax ugu sheegi karaan bulshada runtii marka khilaaf kasta oo jirana xoog laguma xoog kuma soo dhammaado waxaa ugu dambaysay si kastoo la isu dagaalo xoog la isu isticmaalo marka dambe waxaa la isugu imaanaa miiska oo wadahadalka in la wada fadhiisto oo la wada hadlo marka dadkii wadahadalkaas doorka ugu weyn ka qaadan lahaa waa culimaadudiinka iyo maaragtay odayaasha dhaqanka iyo haweenka marka wasaaradda runtii maanta tobig ama maaragtay ajende aada loogu baahnaa koonfur galbeed bulshadeeda ay u baahneed dowladeeda ay u baahneed ayay maaragtay soo hordhigtay bulshada halkan maanta iyo odayaasha ka soo qayb galeen waxaan runtii idin rajaynayaa inaad maskaxdiina shiishaan sida oo maaragtay dadkii igu horreeyey ay sheegeen oo hal abuur aada la timaadaan oo sidii loogu xalin lahaa loogu gudbi lahaa caqabadaha ay maaragtay ay keeneen khilaafaadka sidii loogu gudbi loogu gudbi lahaa ah tobabarkan oo ay soo agaasitay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ujeedkiisu yahay sidii loogu qayb qaadan lahaa xalinta khilaafaadka soo kala dhex gala bulshada